isnidaaminaa nooha ah oo si xun u raran wuxuu galay darbiga inuu fuulay damcay gaarigi dibdib buu usoo laabtay wuu qarxay baabuurka ma garatay marka waxyaalada gurigana aad bay wax u gaareen oo dhismahaas baabshiin hal baabuurna waa ku gubtay meesha hor yaalay dhimashada bini aadanka yacni maanta halkaas musiibada ah oo dhacdayna waa sagaal iyo toban qof daawacuna waa labaatan iyo afar xaalku waa sidaas goobta qaraxuu ka dhacay yaa ku sugnaa taliya wallaahi dad shacaba oo rayda oo halkaas diibitashaa iska cadaayo oo iska sheekaysanayo oo leediisa qaba halkaa ku sugnaa wax shaqaale dawladeeda ma joogaan ciidan kale ma joogaan wax jooga lama arko shacabkii laynayaa niman